dadweynaha oo reer koonfur galbeed waliba lahaa dhammaantiin odayaasha dhaqanka iyo dadweynaha dadaalkisho iyo waqtigeednashalherna lsinka gorba jariyo inisina martidin karaamaytan lanki karaamale martidiisa karaamee runtii sharafuu ini madaxdii soomaaliyeed oo madaxweynihii hogaamiyo iyo maamul goboleedyadii iyo ra-iisul wasaarihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka dowladda federaalka iyo dhammaan wasiiradii iyo baydhow intii kooyanshirna ka qabado wal-eediyada wiimu niisharafan marka madiyo niisharafan sharafto niisharafanta lamada iyo tagfelowna noofade marka dadkaway badan ahamii geehla jeedoy aan dowla diidka meelo kordhowmado oo naftooda halligayaashana hal isku ilaaliyoy iyo naftiyooda dadka halligaan fadaan halku ilaaliyoy marka eedeed aan mahadsantiin dhammaan dadkii ka shaqeeyey oo aan ka horreey guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha madakusimaha madaxweynaha iyo wasiirada iyo guddiyadii iyo dadweynaha qeybasha shaladuun maamulka gobolka iyo kan degmada iyo ganacsatada dhammaantii waliba waan mahadnagaan iyo odayaasha dhaqanka dadaalka way hujaysadeen runtii wali jeelna inta inta dhammaana sanabadale ka dhammaystira caalamka dhan isbeddelaa la sugahay soomaaliya wali rajeeyana isbeddel oo nabadeh isbeddel oo dimuqraatiga isbeddel oo soomaali barwaaqe iyo nabadiya ka deerasa dhibaatooyinkaa jaro jireen wanku bahaddoona biidn illahi alkariim eedeeda mahasabta asalaamu calaykum